socdaalkan dhiig aruurinta oo isugu soo aruursaday garoonka kubadda cagta ee gaarisa ayaa boqolaal ka tirsan dadka gaarisa ay dhiig u hureen walaalahooda dalka soomaaliya lagu xasuuqay badanka dadkan oo intooda badan qiiro ay ka muuqatay hadalhayntuna ay ahayd ineeba u naxariistay dadkii ku dhammaaday magaalada muqdisho qaraxii ka dhacay isbuucii aynu soo dhaafnay ayaa waxa uu noqonaya midka ugu hadalhaynta badan dadka ku dhaqan gobolkani waxaan maanta ku soo baxnay inaan dhiig u shubno walaalahayna soomaaliya lagu qarxiyey arrinta xunka la kulmay waxaan ugu qasbay inaan macnaha qoraxan soo baxno oo dadkan soo qabaqaabino inaan walaalahayna caawino waayo waxa ka dhacay soomaaliya waa waxa adduunkan shoog ka qaaday oo lala yaabay saddex boqol baa dhimatay shan boqol dadka badan waa dhaawac macnaha arrin aad u xun weeye aad u fool xun dowladda gaarisa county wasaaraddeeda caafimaadka iyo weliba hay-adda laanqeyrta cas ururada bulshada ayaa qayb ka ahaa dhiig aruurinta loo samaynayo dadkii ku waxyeeloobay magaalada muqdisho wasiirka ganacsiga dowlad goboleedka gaarisa mudane caddow kaliil jubbad oo la hadlay saxaafadda xilli uu xariga ka jiray munaasabadaasi dhiig aruurinta ayaa waxa uu sheegay in dowladoodu ay ka go'an tahay taageero walboo la siinayo dadka ku tabaalaysan magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya oo uu sheegay in dhibaatadan ay tahay mid xasuus fara badan ku leh dadka gobolkani ku dhaqan waxaan halka u taaganahay waxaa wey dad iskiisa maanta u soo baxay oo la baroor duiqahayo waxyaalaha ka dhacay soobe halka muqdisho oo ka naqasay xanuunka lagu qabte dad iska ahay maskiin oo maarata iska ganacsanaya oo la laaye ilaa saddex boqol oo qof oo dhowr boqol ay maqan yihiin dadkana arkaysiin waa dad iskooda soo awaawilay oo ka go'aan ka gaaray inay bixiyaan dhiigooda waxaa u malayna bilaadanka wax ka weyn uu bixin karo qayb ka mida jirkiisana ma jirto aan filaya marka waxaad arkaysa ilaa boqolaalba hadda dhiigooda bixiyeen safaf dheerna way jiraan qorraxda soo kululaatay bay u taagan yihiin inay iigooda bixiyaan midaas waxay kutulaysaa ay kutusinaysaa ummadda soomaalida iyo muslimiinta inay yihiin hal jir ah oo isu dhaqanaya wixii soo gaaro meelay joogaanba in kalena waxay ballanqaadahayeen inay geestaan wix caafimaad kale ku saabsan hadday noqoto dhaqaala ama wax kale ay bixin karaan marka waxaan leenahay dowladda countiga gaarisa aad bay oga xanuunsatay arrimaha ka dhaceen waxaase yeele waa waxna soo maray batlaan cabdi oo ka mid ahayd hooyooyinkii soo abaabulay qorshahan dhiig aruurinta oo goobtaasi ka hadashay ayaa waxay sheegtay in xasuuqa loo geystay dadka soomaaliyeed ee shacabka ee magaalada muqdisho ku noola ay noqonayso mid dhiigooda taabatay iminkana waxa keliya ay u hori karaan ay tahay in dhiigooda ay u horaan waxaan ka mid ahaa dadkii soo qabanqaabiyey donald balaadka maanta dadka loo bixinayo muqdisho ku xasuuqme sidaas darteed ilaa daraad ilaa shale waxaan samaynaynay publicity mobilization xagga miidiyaga ah saakayna subaxii six waxaan ku kalahnay magaalada u samaynaynay banaanbax sidaasoo dadkaas kuu soo bixinay sifa oo dhiigga u bixiyaan dadkii halkaasi isugihii dhammaantood waxay ahaayeen kuwo qiiro ay ka muuqanaysay dowladduna waxay ayd midkaabaysay adeegyada kala duwan ee dhiigbixinta looga baahan yahay ayagoo teendhooyin waaweynna halkaasi loogu xiray culays fara badanna iska saarayeen qaab walboo dadka loo soo bixin lahaa madaxa guddiyeeda ganacsatada xoolaha ee dalkani kenya mudane dubbad cali cami oo isaguna ka mid ah dadkii dhiigga bixiyey ee halkaasi ku sugnaa ayaa sidoo kale v o e da waxa uu kala hadlay dareenkiisa ku aadan dhibaatadii ka dhacday deegaanka soobe ee magaalada muqdisho meeshan waxaan isugu imaanay inaan ka tacsiyoonno oon ka xumaanno oon la murugoonno wixii ka dhacay xamar dad badan baa dhintay dad badanna wuu dhaawacmay intii dhimatay ilaahay ha u naxariiso gacan ka gardaran baa dishay waxaan ogahay inay jannatulfirdows ay ku jiraan aminkan inta jiranna allaha caafiyo ilaahay gacan daawale ha mariyo waxaa kaloon mahad u celinaynaa in alla intii u gurmatay ama dibadda ama waddanka dhexdiisa oo ka qayb gashay dadkaas sidii wax loo tari lahaa dhiigbixiyaasha oo aad u fara badnaa ayaa waxay isku dayiyeen ciriirina gelinayeen saraakiishii caafimaadka in midba midka ka horreeya uu ka hormaro iyadoo culimaauddiinkuna halkaasi ay ka farayeen in dhiig walaalka marka loo bixiya ay ka mid tahay in sadaqooyinka ugu waaweyn tahay dhiigbixinta munaasabadan dhiigbixinta ayaa sidoo kale waxaa barbar socda siday noo sheegeen hogaamiyaasha kala duwan ee bulshada munaasabada kaleoo dhaqaale aruurs loogu samaynayo iyadoo masaajiduna ay ahaayeen kuwa ka qayb qaadanaya qaab walbo wacyi gelin loogu samayn lahaa walaalaha soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalka soomaaliya gobanarka gaarisa county mudane cali bunow qorane war-saxaafadeed qoraal oo u qeybiyey saxaafadda ayaa waxa uu ku sheegay inuu aad uga xun yahay xaaladda ba'an ee ka dhacday magaalada muqdisho dowladdiisa iyo shacabkiisa gobolkanna ay garab istaagayaan xaaladda adag ee iminka ka jirto magaalada muqdisho maxamed faarax shire v o a gaarisa